raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhowinsidayaal maalin faylaha ka dhowaada qodobada warkaana hiraabnamuunka door koroon ee idaacadda raadiyo baydhabo ee siinhayta dhowunsadayaal faahfaahayn dheeraad dayaalo ku hela ayaa qarax ka dhaawac maga xildhibaano ku tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle midowda musharaxiinta soomaaliya oo ku hadleen kiiska ikraan tahliil iyo mayku eri sheekh bashiir axmed salaadilkii ikraan tahliil warsame aamina xildhibaan ku tirsan baarlamaanka soomaaliya weli beertay faad yaasiin ikraan adii mas-uul ku ee dhibkiilinjaysadi iyo khilaaf ku teegan doorashooyinka degmooyinka puntland akhbaaraadka bannaankana dhegaystayaal weli baankudoor corona urur weynaha taalibaan ula wareegay banshiir iyo mucaaradka oo magaaladii ku baxsaday maalin fayle dhegaystayaal weliba hiraabnimo sabtawo taariikhda milaadiga weliba ee ka beegantaa afarta bili sagaalaad sanadka lamada kun labaatiyo kowka intaasi welibahna qodobadii warkaana hiraabnimuunka door koronaya haddana ka dhowaada dhugunsadayaal warkii hiraabnimo oo faahfaahsan hiraabnimo fayla dhegaystayaal magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle waliba xalay weerar lan adeegsaday baamgacmeed laku tuuray guruusada ku sugnaay guryo ku sugnaa xildhibaano ku tirsan baarlamaanka hirshabeelle inta la xaqiijiyay qaraxaas weliba ka dhaawamay ilaa saddex xildhibaan oo shale aadan maxamed muuse duwaane faarax cali ismaan cabdilaahi dhowre mid kumid a xildhibaanadii weliba laha ku warameyn xaaladiis caafimaad ee dengliidata sidan xaqiijiyeen ila wareedyo ku sug magaalada goobta qaraxa kudhiya weliba waa mid kumida meelaha meelaha lanka ilaaliyo badinya magaalada welibana ku sugan musharaxiin hamiin ku jarantiin tartaman kuraasta ee sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka maamulkaas qaraxa kudib magaalada weliba ku bilowday ee rasaas iyo fureen ciidamada ammaanka dowladda weliban iyo hadwadana howlgalka eedan sidii gacantaanka dhika lahaayeen shaqsigii ka dambeeya falkaas laka weeraray xildhibaanada madaxweynaha maamul goboleedkaas cali guudilaawi xuseen iyo arbaadi weliba la kulmay saraakiisha ammaanka ee dowladda federaalka iyo haag amisom welibana kuwada hadleena xaqiijowka ammaanka magaalada jowhar golaha midowda musharaxiinta madaxweynayaasha soomaaliya weliba hasaarena war-saxaafadeed oon ku hadlayan kiiska ikraan tahliil oo ku tirsanayti hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya war-saxaafadeedka kubay midooda musharaxiinta weliba la kashayn golaha uusan ka qanacsanayna qaabka lambaari kiiska ikraan tahliil sidoo kalsidoo kalena lahambarigna cadeymo muujow kiiskaas iyo dembiga al-shabaab eritiya la saari sidoo kale midooda musharaxiinta ra-iisul wasaaraha weliba ku codsadana sideedan qodob shale in isbedel laka samey hogaanka hay-adda nabad sugidda in kiiska lansaara guddi caalami oo madax bannaan in hay-adda la magacaabo hogaamiye kasbado karo qulubta shacabka soomaaliyeed yaa la kaadhay gudoomiyaha hay-adda culimada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad oo ku hadalay kiiska ikraan tahliil faarax iyo weliba dowladda ankabaaqa in jawaab waafi ee kursiyada shacabka soomaaliyeed kiiskaas hay-adda nabadsuguda soomaaliya ku dambeeytay kureed al-shabaab yaa la ka eeday falkaas laakiin al-shabaab qoraal hadhigdi isku barweeli warka sheekh bashiir axmed salaad ee waliban kabaqay dowladda soomaaliya intii intii aan ka takrifalna awoodiye kiiska gabartaasay iyo ahaani kale oo dhiya jawaab cad iyo kubeeda shacabka soomaaliyeedna ku qanaceeda wal kasta oo goobta ku dhiyaan weliba dhinaga kalena kabaqay shacabka inta isdejiyaan oo ku warsugaan dowladda federaalka sidoo kale waliban kabaqay qabiile qabaa-ilada ha abaabulahayo dagaalada ha abaabulahayo dagaal beeleed oo dhexeeya lamdhin oo inis warhaynaa in lana siiyana saas lamadan weliba tilmaamay in xilligun haboonayna in gabartaas dartiye la ijaafaya dad walban galabsan oo ku nool magaalooyinka soomaalida suus hadalka ninka sheekh bashiir
la xiriira dowladda u taalla oo booliiska idinka qaabilsan kiiska maaragtay bay u taallaa cid kastoo dhib soo gaaran runta dhibka asaga ah in ay dowladda kala xajoodaan oo dowladda ayadu iska xilqaantaada rabaaye in dadka ayagu ay macluumaad raadiyaan ama ayagii ay maaragtay mas-uul ka noqdaan kiiskii maahane kiiska dowladda ayaa mas-uul ka ala rabaa kiis kastaba oo dhaca dad baa amisom laysay dad baa dadkale laayeen intaa waxbaa la dilayaa marka runtii dowladdu inay maaragtay ay dadaal muujiso ay maaragtay firfircooni muujiso oo wax kasta oo dhaca ee jawaab saxa ka bixisaa la rabaa hadda gabadha ayada ahna oo hadda ay weydiisay runtii maxaan ku rahaa maaragtay waa gabar shaqaale aheed baa la yidhi in maaragtay yani waa la dilay baa la yidhi waxaasoo dhan macluumaadkeeda anagu hadda ma aan mutaabicin laakiin guud ahaan qof kasta in warkiisa iyo xaqiiqadiisa ama noloshiisa la helo ama dhiiggiisa ciddii gasha la helo ayaa runtii loo baahan yahay oo dadkii meel ay kusoo hubsadaan baa la rabaa marka runtii maxaan ku oraa dadkii maaragtay dhib ku gaarana nooc kastay ay yihiinna inay waddo sax u maraan baa la rabaa dhiig ay raadinayaan iyo waxaa ka maqan runtii dowladdu yani xafiisay leedahay maamulay leedahay dad waxay leedahay loo xil saaray inay maarata dhibka dhaca ay kalsa gaaraan marka qofka shacabkan wixii ka maqnaa waa inuu raadsadaa oo maaragtay uu u maraa waddada lagu talagalay dowladduna waa inaan ka siisa maxaan ku oraa jawaab fiican baa la rabaa ay ka siiso oo dadka aan lagu abuurin walbahaar aan lagu abuurin ama dadka aan tuhun lagu abuurin baa la rabaaye jawaab sax ah oo cad baa dowladda looga baahan yahay kiis kastoo dhaca haddii midkan gabadha keliya maahane runtii de anaga dowladdeennuna maaragtay waa dowlad iska curduna waa la socotaa oo sistamkeeda nidaamkeedu aad uma xoog badna marka si kastaba waxaa weeye in lilaahi laga ahaado wax kastoo dhaca la rabaa oo dowladdu ay ka jawaabto wax kastoo dhaca gaar ahaan dee kiis gabdheed culeyskiisuu leeyahay oo gabdhuhu diin ahaan dhaqan ahaan xurmo gaara ayay leeyihiin culeys gaara ayay leeyihiin runtii marka in maaragtay daryeel fiican iyo dadaal fiican laga geysto sidii kiiskaa loo xalin lahaa ama xogtiisa runta ah loo gaari lahaa ama dadkii gabadha loo qancin lahaa aad baan usoo dhaweynayna runtii in maaragtay dadaal fiican la muujiyo sidoo kale waxaan sax ahayn in maaragtay dadka wax ka maqan yihiin ay waddo aan sax ahayn ay qaadaan shay saxa maaha oo ay ka mid tahay qofku inuu maaragtay dad aan maaragtay dad aan asaga wax ka dilin qofku inuu dilo oo maaragtay maxaan ku rahaa tuhunka la dabagalo warkaas iyo ficilkaa runtii ficil dowladnimo maaha ficil diini ahna maaha maaragtay qofkii qof dila isagii haddii la helo dowladda ayaa mas-uul ka ah inay soo gacan geliso oo mas-uul ka tahay laakiin isagii wixii loo malaynayo ama qaraabadiisa ah ayaan ka argoosanayaa ama aan dhib gaarsiinayaa diintuna shay ogashahay maaha waana dulmi weeye marka haddii dulmi laga
hadalka sheekh ayaa weliba kabaagamay kureed markii baaqiish la gediisan dowladda federaalk soomaaliya lanjeediya oo kaeedan sidii gabartaaha soomaaliyeed cadaalad iyoan helo lahayti inaga kalena lixda iyo shan maalmood kureeda wali madilo waaya meel lugiyo erabdhigdi ikraan tahliil faarax oo kuma tahaytay shaqaalaha hay-adda nabasugiyada iyo sirdoonka qaranka soomaaliya iyo qoyska ehlada iyo xildhibaano ku tirsan baarlamaanka kamitalow reerka gabartaas ka eedan hay-adda nabadsugidda sargaare fahad yaasiin intii uuse kumidaya intii uusay maskaxdii ka dambeytin gabartaas la afduuba hay-adda yaa ikraanta ku tirsanay tinisa weliba warbaahinta dowladdan sheegay weliba warbaahinta ay sheegday in kureed baaritaan la sameeyey laka ogaaday in gabartaasan gacan gali dagaalyahanada al-shabaab waana gacanta ka dhikan kureedna iyo dileen sida markaas laka baahiya warbaahinta taageeraas al-shabaab bogogsho al-shabaab weliba diiday waana beeniday lahaanshaha mas-uuliyadda afguduubka iyo dilka hay-adda nisa ka sheegday baaritaanka hakubahi warbaahinta dowladda warka hakubahi warbaahinta dowladda yaa laka sheegay in al-shabaab warka falkaas ka dambeeytay laakiin al-shabaab weliba xaqiijiday in warkii dowladda hakubahi la yaabtay labaatiyo todobadii julaay ee sanadkan xeeralaalyaha guud ee ciidamada qalabka wada ee soomaaliya genaraal cabdulaahi buule kamey iyo baaritaanka kiiska ikraan tahliil faarax waliba magacaabay saddex sarkaal oo ku dareera xafiiska xeerilaalinta booliska nabadsugidda xeerilaalinta iyo faritaliska nabadsugidda intii oo la shaqeeyeen shakhsiyaadkaas lah magacaabay srilanka talagalay isla markaana ma ogolaadan goob kasta iyo dal badan cadaalada goob kasta iyo dal badan xildhibaan aamina maxamed cabdi oo ku tirsan baarlamaanka waqtishii dhammaaday ee soomaaliya weliba ayay sheegday in kiiska al-shabaab la ka-eeday uusan hayna ero weliba ay sheegday in kiiska al-shabaab la ka-eedaya iyo hay-adaba ayin xiriir lamaada dhinac ku dhexeeyay sidii hadalka negti welibana warlugxumaada ka tilmaantay in taliska warkaas usa faafiya oo ka-eedin dalka gabarta
soo yeertay ee ikraan waxaan leeyahay allaha u naxariisto innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun dacsida kadib waxaa isoo gaartay arin beledweyne ka dhacday oo la leeyahay waxaa la afduubtay rag dhalinyaro ah oo reer beledweyne ah oo macalimiintii reer beledweyne ka mid ah arintaasaa un aad noola noqotay wax aad looga xumaado waa dareemaynaa dadka ikraan ay ka dhalatay laba bilood ay sugaayeen gabadhoodii xanuunka waa la dareemaynaa laakiin haddana xal ma noo noqonayso inaan dad kala dhibaatayno oo beri ah waxaan leeyahay walaalayaalo dadkaas adinkay daris idinla yihiin adinkaa isku caysh tihiin qof aan dhibaato noo geysanin yaan loo dhibaataynin ikraan darteed waxaan isleeyahay waalidka ikraan dhalay tahliil faarax kheyr allah siiyo dhowr jeer uu arintaas ka hadlay isaga bersonaalkiisa uu yiri yaan loo dhibaataynin gabadhayda ikraan dad aanan dhibaato u geysanin oo ehel iyo qaraabo kale ah reer beledweyne ayagaa ehel iyo qaraabo iyo abti iyo adeer isku ah waxaan leeyahay arintaas dadka u istaagay odayaasha dhaqanka gudoomiyaha degmada gudoomiye ku-xigeenka maamulka ee gobolka hiiraan intaba hawsha sidaa ugu jirtiin iyo si kasii fiican ha loo sii galo arintan ah ikraan iyo dhiigga ikraan ikraan dad baa lagu tuhmayaa inay dhibaateeyeen dad baa u eedeysan oo aan mar walba idaacadaha la taagannahay oo aan sheegaynaa maalinkii waqtigeeda gaarana ikraan cadaaladeedaay heli doontaa annagaana ku jirno hawshaas annagaana ikraan cadaaladeeda raadinayno ilaa laga helo ikraan dhiiggeedii iyo meeshii ay ku dambeysay intaba laakiin waxaan codsanaynaa inaana dad kale loo dhibaataynin ikraan darteed xanuunkeen xanuunkiinana waan dareemaynaa xanuunka yuu idinla tegin yacni yay ka dhalanin ikraan darteed dhibaato aan la celin karin ama aan lasoo qaban karin marka waxaan leeyahay anigoo ayaga matalaya weliba mas-uulkooda ah in dhalinyarada xirxiran la sii daayo waa aragnay social mediahan ka aragnay ayagoo la leeyahay nilima dhibaataynaayo laakiin nilima dhibaataynaayo keliya ma ahani qofka waxaa dhibaata ugu filan inuu maxbuus noqdo oo gurigiisii iyo xoriyadiisii laga celiyo marka dadkaas xoriyadoodii hala siiyo ikraan iyo dadkii dhibaateeyey iyo dadkii u eedeysan intaba cadaaladna way helaysaa maxkamadna waa loo keenaya hadduu ilaah yidhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan weliba ku bilaawday qalalaasada dareer war-saxaafadeedkii hasaartii hay-adda nabadsugyada ee sirdoonka qaranka welibana habqabaa-il beegsaday dad isku jufiyin taliyaha nabadsugyada ee sirdoonka qaranka soomaaliya fahad yaasiin welibana magaalada laku afduuday ilaa dhowr qof oo dhalinyarada kumide welibana markaasi lanhayside weliba isku beelitina taliyaha qaar kumid ee ururada siyaasadeed ee puntland weliba ku hadlana cabashada sharciga iyo farsamo iyo sheegantii oo jaran hanaanka doorasho ee puntland shan urur siyaasadeed oo shale mustaqbalka runta iyo cadaaladda ifiye dhalinyarada shaqaalaha iyo qoraal si wadajirayo hansaareen welibaniyo hakabandhigana caqabadooyinka ee doorashooyinka laku dhahalo karo ururada weliba oo sheegana in guddiga doorashooyinka puntland iyo qaar kumida ururada siyaasadeed ku dhex abuurmay kalsooni dara kureed markii dhowaan shirdhiya oo ku dhammaaday natiijo la-aan oo ka tilmaameen koonfo shilmi ururka weliba walwalka muujiyay maxkamadda sare ee puntland oo waqtigu waqtishoo waqtishee dhammaaday iyo maxkamadda dastuuriga oo jarna ururka weliba xukuumadda puntland ka eedeyana anti iyo anti iyo nkubina dhaqaalihii miisaaniyadda dowladda elanka talagalay doorashadaas meelo warkaasi dhegeystayaal kula dareertan raabnimadan weliba waa idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka dagaalyahanada taalibaan weliba oo sheegan in si puutan la wareegan gacan ku-haynta gobolka iyo skysidan iyo iyagoo koox xag jir eh oo ka tilmaameen intii oyin koox markaasay fadaay dana khaa koox markaas wadadii dana khaase kooxdaas oo laka magacaabo n r f a afhayeenka taalibaan weliba uusa xaqiijay in gobolkaas si rasmi oo la wareegan qoraal hadhii ka bartiis twitterka weliba uus eray gobolka banjiir weliba hadda markaas hangacan galay imaarada islaamiga ee afghanistan dhinaca kalena dagaalyahanada taalibaan weliba iyo markaas intaban degana guulo iyo deeraan caasimada kaabuul weliba karidan dhowr xabadood oo farxad leh madaxda kooxda isku-caabinta gobolkaas dooxada banjiir weliba la sheegay intii unbaxsidan dhiniga iyo dalka tajikistan kureed markii lakugu adkaaday dagaalkii gudaha hogaamiyihii jabhaddaas iska-caabinta axmed mascuud iyo madaxweyne ku-xigeenka dalkaas amrullah saalax weliba ay unfukadeen dhiniga iyo dalka tajikistan oo deris leh afghanistan sida warbaahinta qaar iyo qoreen warkii dhegeystayaal isan kula dareerteen hiraabnimadon idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo intan inkegintanu kulmaana warkun kan la mid ah